sabuuradii cutubka boqol iyo laba iyo labaatanaad waan farxay markaygu yidhaahdeen ina keena aan guriga rabbiga tagne yeruusaalem ee cagahayagu waxay taagan yihiin eerdahaaga gudahooda yeruusaalem waxaa loo dhisay sida magaalo isku wada dheggan halkaasay qabiilooyinka oo ah qabiilooyinka rabbigu kor ugu baxaan inay israa'iil u malag furaan iyo inay magaca rabbiga ku mahadnaqaan waayo waxaa yaalla carshiyo garsoorid loo dhigay waana carshiyadii reerka daawud yeruusaalem nabad ugu duceeya kuwa ku jecelu way barwaaqoobi doonaan nabadu ha ku jirto derbiyadaada gudahooda barwaaqana ha ku jirto daarahaaga dhaadheer walaalaha iyo rafiiqyadayda daraaddood ayaan hadda waxaan odhanayaa nabadu gudahaaga ha ku jirto rabbiga ilaahayaga gurigiisa daraaddiis ayaan wanaaggaaga u doondooni doonaa